sare u kac ballaaran ayaa laga dareemayaa qiimaha la kala siisto hilibka lagu iibiyo suuqyada magaalada jowhar ee caasimada maamul goboleedka hirshabelle xili lagu guda jiro bisha barakeysan ee rabadaan taasi oo sababtay xoolo dhaqatadii oo fogaatay kulaylo daran oo ka jira wadanka xaliibo nuur oo kamid ah haweenka ka ganacsada hilibka ee ku nool magaalada jowhar ayaa ka warbixisay sare u kaca ku yimid hilibka iyo waxaa sababay maxaan kuu sheegaa iliga waxa uu la kacay ramadaanka aawadiis iyo oraxda jirto waayo qofka bini-aadanka uu sooma yahay mana socon karo maxaan kuu sheegaa orax saa-id waa iska jirtaa iyadoo sidaas tahay haddana wixii soo galaa iska yar xoolihii aaday u sara kaceen hilibka ariga neefkii ahaay laba malyan laba malyan shan boqol xataa saddex malyanoo kusii socoyaa baryaha maba arkinba noocaas waxay weli mana soo marinaa ba wallahi anaga sidaas ay tahay weli beec bedel ma sameynin waayo macaamiishii haddii maanta tiraahad sidaasay noqot sidaas noqotay dadki wax ma iska haysto sidayn yaa kusocaa laakiin geela iyo lada waa la bedelay laakiin anaga wax isbedel oo sameyna ma jiro boqol iyo afartan shan doolaraan gadayni shantiiaan weli ku wadnaa laba boqol iyo afartan iyadan kiiladii ariga geel wuxuu marayaa kiiladiisi boqol iyo lixdan xoolihii waa qaaleen dadkii waa iska lacag yar yihiin dadkii wax xata shahaado badan ay soo mareen dhibaato badan ay soo mareen qofaaba jirtaba waxba haysaninba lacag lama haysto dareenkooda aada uu yaryahay lacag la-aan way jirtaa alxamdulilah ilaahay aa ishaan ilahan keeni doono marka qofkii anaga oo ujeedno waxba inuu haysanin maku taagsa karno sida anaga kaas ahaan kuwa sarta ku jiro oo hilibka ariga gado sidaynayaa kadnaa isma bedelin